gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cudun jine faysal cali waraabe shirka jaraa'id oo ku qabtay magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay dhowr arrimood ugu horrayn waxa uu soo qaaday arrimaha siyaasadda ee somalilan gaar ahaana arrimaha doorashooyinka waxaan jecelahay waa inaanu si caado lahayd waatan weligii oo mar dadka u wareeminay shacbi reer somalilan xaalada dalkeena iyo dibadda waxay ka taagan marka horeysa waxaan haddana hambaryanayaa shacbi reer somalilan horse dadaalkaa maanta la waday adduunka usoo jeeday somalilan waxaa khalkhal gelinaya gudaheena local politicskeena gudaheena ee murugu ka taagan yahay ee shalayta u dambaysay ee guurtii u fadhida uu gudoomiyihii guurta yidhi madaxtooya la eraya isuu wasiirkii saddex badhaar baa weeye baarlamaanka maxkamadda sare iyo iyo iyo executivku waa is waa ismiisaamiya laakiin waxay muuqataa hadda inay wixiiba ay noqotay aan waxba u dhexaynin wasiirka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaha guurta gudoomiyaha ucid waxa uu ka hadlay wax kabeddelka xeerarka doorashooyinka gaar ahaana qodobada khuseeya xeer lambar afar iyo toban laba kun labayo toban halkan xalaba xeerkii baa jira si asxaabta u soo baxaya xeer fourteen two thousand two alif wuxuu qorayaa twenty percent xusbi xusbigii gaara lixda lixda gobol ayaa helaya shahaadada iyo warkii gaara haddii lixda gobol midna gaari waayana hal deeri ayaa lagu samaysanaya horta adduunka twenty percent meel ka shaqeeya ma jiro adduunka tirada guud baa lagu kala baxaa marka horeba twenty percent khaalad buu ahaa hadda kan cusub markaan in isku tago olayba waxaa istoloteen ka saara oo wax ummadda ah waxaa muuqata ayaan tii aan lagu shaqayn noqotay kana qoladan kanan tii ha loo daayo qoladan ka ha loo daayo oo wax ummadda oo sharci ummadda oo dhan waafacaya aan la soo saarin markay labadii guddi isku tegeen hadna kan kan tag hadna nootaan baanu ka tegaynaa oo wax iyaga laba qof ka shaqeeya laba laba koox halkan wuxuu leeyahay twenty percentageka hadduu gaari waayo lixda gobol midna gaari waayo waxaa la eegayaa boqolayda twenty percentageka afarta gobol ay gaadhaan saddexda gobol ay gaadhaan labada gobol ay gaadhaan marka waxaad muuqataa inaan xeerkan dambe aan loo aan loo loo samaynin shacabka reer somaliland loo sameeyey beeraha dega laba iyo saddex gobol amba afar gobol dega loo sameeyey beeraha hal gobol dega xuquuqdooda waa la baabiye marka waxaan ku talinaa leenahay kaa hore ee aan ku talagalnay aan ku galnay doorashooyinkii hore twenty percentage hadduu gobol gaari xusbi qura gaari waayo uru gaari twenty percentage lixda gobol halyeeridaa loo daayo warkaa laga daayo caqliga ma gasho in ummad dhan oo odaysay oo ka badan ka saddex gobol ka helay twenty percentage oo sideetan kun helay ka helay laba boqol oo kun layidhahaa twenty percentage saasa gobol kama helin wax caqli kala maaha taa laga daayo taasaasaan ku talin waxaan isku dayay inaan la xidhiidho wasaaradda warfaafinta somalilan si aan wax uga weydiino eedeymaha uu xukuumadda u jeediyey faysal cali waraabe hase yeeshee iimay suurtagelin geesta kale waxa aan isku daya inaan la xidhiidho shirguddoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada si aan wax uga weydiinno eedaha ama dhaliilaha uu u jeediyey guddoomiye faysal cali waraabe hase yeeshee iimay suuragelin waxaanaannu idiin soo gudbin doonnaa marka ugu horraysa ee ay noo suurta gasho khadar maxamed cakuule v o e hargeysa